الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا waxaynu kusoo jirnay aynu soo qaadana darsigiina ugu dambeeyey suuratu al cimraan awalkeeda caawana insha allahu tacaala darsigana wuxuu ka bilaabmaya aayadda sideed iyo tobnaad ee suuratu al cimraan cinda qowlihi jala wacala shahida allahu anahu laa ilaaha ila huwa wاlmalaaئikaة وأولو العilmi qائma bاlqis laa ilaha ila huwa اlcaزiiz الxakiim ilaahay subxaanahu watacaala waxau yihi shahid allahu ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ka markhaati kaco marag uu ka yahay anahu laa ilaaha anahu laa macbuuda bixaqin macbuud xaq lagu caabudaa inaanu jirin ilaa huwa isaga mooyaane walmalaaikatu ilaahay malaa'igtiisuna saasay ka marakacdayo waululcilmi markaa dadkii cilmiga lahaa qaaiman xaalow yahay ilaahay kuku taagan bilqisti cadaalad laa ilaaha ilaa macbuuda bixaqin macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa isaga mooyaane alcasiisu allihii markaa qaalibka ay alxakiimu xikmadda badnaa ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaddan waxaa rabbi subxaanahu wa tacaala uu kaga warramay arrinuu ilaahay markhaati ka yahay malaa'igtiisuna ay markhaati ka tahay walolcilmiga iyo dadka ilaahay subxaanahu wa tacaala aqoonta uu siiyena markhaati ay ka yihiin weliba ilaahay subxaanahu wa tacaala arrintaa markuu ka markhaati kacayo cadaalad uu ku taagan yahay arrintaasina waxa ay tahay ikhwaanii fillaah waa kelimatu tawxiid waa shahaadatu an laa ilaaha ila allah oo macnaheedu uu yahay laa macbuuda bixaqin ila allah macbuud xaq lagu caabudaa inaanu jirin ilaahay subxaanahu wa tacaala mooyaane kelmaddaas oo kelimatu lislaam kelmaddaas waa markaa kelimatu tawxiid iska saara nafyi iyo ihbaat oo nafyigu uu yahay laa ilaaha ihbaatkuna uu yahay marka ila allahu ama ilaa huwa oo nafyigu waxay anfiyeysaa kelmaddani jamiica maa yucbadu min duuni illah wax kastoo ilaahay subxaanahu wa tacaala sokadii la caabudo cibaadada la caabuday in baatil lagu caabudaayo cibaadada xaqaana ilaahay bay subxaanahu wa tacaala u sugaysaa ilaahay markaa taasuu markhaati ka yahay waxaa markhaatiga ilaahay subxaanahu wa tacaala uu markhaati gashaday makhluuqaadkiisa laba qolo ilaahay subxaanahu wa tacaala malaa'igtiisa iyo kuwa ilaahay subxaanahu wa tacaala aqoonta uu siiyey culimada markay aayaddan sharaxayaan waxyaalaha marka laga yimaado markaa ilaahay subxaanahu wa tacaala tawxiidkiisa aayaddu ay dhidibada u aasaysee ka warramayso waxaa markaa a'immadu ay tilmaameen culamaau tafsiir aayaddu inay daliil u tahay fadliga ay uu leeyahay cilmigu iyo fadliga dadka ahlulcilmigu ay leeyihiin waayo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu markaa ku cadfay ululcilmigii wuxuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku cadfay magiciisa waxaa kaloo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku cadfay malaa'igtiisa oo maana ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku xidhay waxaa kaloo ilaahay subxaanahu wa tacaala halkan ululcilmiga u markhaati gashaday waxa ugu weyne laga markhaati kaco ama laysu markhaati gashado oo ah ilaahay subxaanahu wa tacaala tawxiidkiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala markaas arrintaasi waxay markaa dhansan tahay ama waxa ku dhex sugan ammaan ilaahay subxaanahu wa tacaala uu cilmigii ammaanayo iyo ehelkiisiiba waxaa kaloo ku dhex sugan tacdiilin ilaahay uu tacdiilinaayo oo inoo tilmaamaya dadka ahlulcilmiga inay yihiin dad markaa caadiliin ah waayo ilaahay subxaanahu wa tacaala ma markhaati gashado ilaa markaa dad cuduula mooyaane nebiguna calayhi salaatu wasalaam xadiidka wuxuu ku yihi yaxmilu hada alcilma min kulli khalafin cuduulu yanfawna min taxriif alghaaliina waintixaali almubdiliin wa ta'wiil aljaahiliin waxaa nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam cilmigan shareecada ama cilmiga xadiidka waxaa xambaari doona oo qaadi doona oo mar kasta ama jiil kasta kuwooda caadiliintaah oo ka difaacaya markaa dadka markaa jaahiliinta markaa waxyaalaha ay ku soo darayaan iyo taawiilka dadka munxarifiintii markaa ay awilayaan ama ay markaa tafsiirkii tafsiir aan ahayn ay saarayaan khulaasaduna waxay ta markaa aayaddu waxay markaa daliil weyn ay u tahay cilmiga iyo ehelkiisu markaa fadliga ay leeyihiin sidaa daraaddeed qofka muuminkii waxa uu dalbo waxa markaa ugu qiimo badan ama uu barto ilaahay subxaanahu wa tacaala hadalkiisa iyo hadalkii rasuulkeeni maxamed ah calayhi salaatu wasalaam waxaa rabbi yihi shahid allahu ilaahay wuxuu markhaati ka yahay anahu laa ilaaha anahu laa macbuuda macbuud xaq lagu caabudaa inaanu jirin ilaa huwa ilaahay mooyaane ilaahay saasuu markhaati ka yahay in kelidii xaq lagu caabudo bimacnaa cidda markaa la imanaysa waxa ilaahay aan ahayn caabudayso makhluuqaadkiisa wax ka mida caabudaysa ama ciddaasi nebi ha caabudo ama malag ha caabudo ama qabri ha caabudo ama geedba ha caabudee waa cid markaa la timi shay markaa baatila oo ilaahay subxaanahu wa tacaala markaa aanu ogolayn wlmalaa'ikatu malaa'igtuna sidaasay markhaati ka tahi wa ulilcilmi iyo kuwii cilmiga la siiyey waa cilmigii shareecada eh daa'iman xaaluu yahay ilaahay kuku taagan bilqisti cadaalad ilaahay subxaanahu wataala wuxuu le laa ilaaha ilaa macbuuda macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa isaga mooyaane allihii alcasiisu markaa casiiska ahay dul markaa dulcizati alatii laa tuqlab allihii markaa qalabada aan laga qaalib noqon lahaa alxakiimu fii khalqihi wa ficlihi wa saa'iri tasarufaatkihi xikmada badnaa ee shay wal hadduu ficil yahay iyo hadduu abuur yahay iyo hadduu tasaruf yahayba dhigahayay meeshii ku habboonayd ilaahay wuxu uhi ina addiina diinta markaa xaqii cinda allahi ilaahay agtiisa alislaamu islaamnimada weeye wama ikhtalafa aladiina qoladiina ismay khilaafin uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka la siiyey ilaa min bacdi maa jaa'ahum alcilmu cilmigu intuu u yimi mooyaane markaa ka hor bimacnaa ismay khilaafin baqyan xadgudu baynahum markaa dhexdooda ayay isu khilaafeen waman yakfur cidda ka gaalowda biaayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa cidda ka kufrida fa in allaha alla sariicu lxisaabi waa ku xisaabtiisu ay deg deg tahay fa in xaajuuka nebi allow hadday kula doodaan foqol waxaad tidhaahdaa aslamtu waxaan u hogaamiyey wejhiyo wejigayga waxaan u hogaamiyey lilaahi allah ayaan u hogaamiyey waman ittabacanii cidday raacdaana bimacnaa ilaahi bay subxaanahu watacaala wejigiisa ay u hogaamisay qul waxaad tidhaahdaa liladiina kuwii waxaad ku tidhaahdaa uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka ahlukitaabka ahaa iyo walummiyiina kuwii ummiyiinta wamushrikiina alcarab ee waxaad ku tidhaahdaa aslamtuma islaamaysaan ku dha fain aslamuu hadday islaamaan faqad ihtadaw waa hanuuneen ba ilaahay subxaanahu watacaala uhi waintawallow hadday xaqa ka jeestaanna fa innamaa calayka albalaaqu dushaada gaadhsiin ayaa wallaahu ilaahayna basiirun waa ku arkaaya bilcibaadi addoommadiisa ilaahay subxaanahu watacaala ku arkaaya ilaahay subxaanahu watacaala weeyaan ilaahay subxaanahu watacaala halkan wuxuu inooga warramay diinta xaqi inay tahay diinta islaamka diinta islaamka wixii ka soo haray bimacnaa adyaan baatila inay yihiin ilaahay subxaanahu wataala aadna wuxu in addiina cinda allahi alislaam macnaa diinta xaqa ah ilaahay subxaanahu watacaala diintiisa weeyaan diintii nebi maxamed lagu soo dejiyey calayhi asalaatu wassalaam macnuhu waxa weeye laa diina ila alislaam diin xaqoo aan islaam ahayni markaas ma jirto ilaahayna subxaanahu watacaala aayaad kale waxa uu kuri waman yabtagi hayra alislaami diinan falan yuqbala minhu wahuwa fi laakhirati min alkhaasiriin qofka dalbada ilaahay subxaanahu watacaala uu yihi markaa diinnimo u dalba waxaan diinta islaamka ahayn laga aqbali maayo aakhirana wuxuu noqonayaa buu rabbi subxaanahu watacaala uu leeyahay addoonkaas mid khasaaray oo khasaare markaas taagan markaa diintii islaamka qofku markuu ictinaaqay diinta islaamka uu rumeeyo waxaa waajib ku hadyaantii diintaa ka soo hadhay oo dhammi inay baatil tahayna inuu ka markhaati kaco hadduu qofku tusaale ahaan yidhaahdo diinta islaamka xaqnimo waan u ogolahay oo diinta islaamka waanaan rumaysanay xaq inay tahayna waa rumeeye laakiin waxaan kanaan rumaysanay adyaanta kale laftooda inay markaa dee adyaan jirta ay tahay qofkaasi iimaan lagama helin waayo nawaaqida islaamka waxaa ka mid ah waxyaalaha islaamnimada buriya qofka markaa man lam yukafir اlmushrikiina aw shaka fii kufrihim aw صaxaxa madhabahum waxaa ka mid a qofka markaa gaalada aan tagfiirin oo qofku markuu leeyahy diimaha kale waa xaq macnaheedu waxaan yuhuudi waxay ku dul sugantahay waa xaq kiristaanku waxay ku dul sugan yihiin waa xaq ayuu leeyahay nawaaqida islaamkana waxaa ka mid ah nawaaqida markaa waaweyn waxaa ka mid a man lam yukafir اlmushrikiina qofka gaalada aan tagfiirin aw shaka fii kufrihim ama kaba shakiya tagfiirkooda iyo kufrigooda ka shakiya aw saxaxa madhabahum madhabkooda tasixiyo yidhaahda wallahi iyaga laftoodu markaa waxaanay ku dursugan yihin waa xaq waxaana taa dad badanoo markaa dadka reer galbeedka ay wax soo baraan ama waxyaalaha markaa tacliimtooda qaata waxay ka soo dhaadhiciyeen adiyaantu inay isku mid tahay oo diinta islaamka iyo diinta kiristanka iyo markaa diimaha iyo diinta yuhuudda markaa wax mida ay tahay waxaana markaa adduunyada markaa laga markaa wadwadaa oo ka dhacda waxa la idhaha zamaalat aladyaan walaalaynta diimaha marka in diimaha la walaaleeyo oo markaa la ysu keeno oo la dhiso markaa dhismo weyn oo dhinac kiniisad ka ah dhinac masaajid ka ah dhinac markaa din xaqa inay qofkaas wuxuu ku dhaco wax kufriya oo gaalnimo ah waa inuu qofku aaminaa diinta islaamku ta xaqa inay tahay wamaa siwaaha min aladyaani fa baatilun marka wixii ka soo hadhay ee adyaanina inay baatilta waa inuu ka markhaati kacaa marka haddii kale kma kama kufriyin markaa daaquudkii oo wuxuu noqonaya qof markaa ilaahayna rumeeye daaquudkiina markaa rumaysan marka ilaahay subxaanahu wataala wuxuu ku xasriyey ku ururiyey diinta xaqii markaasa islaamka inay tahay ilaahay subxaanahu wataala wuxuu leey ina diina diinta markaa bimacnaa diinta xaqii cinda allahi ilaahay agtiisa alislaamu waa diinta islaamka marka manaa wixii ka soo haray waa wax baatil ah xilli kastoo nebi nebi kastoo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu soo diro nebigaasi tuu ku dul sugan yahay ayaa markaa diintii islaamkaa waayo ilaahay subxaanahu wa taala wuxuu inooga warramay nabiyullaahi ibraahim iyo nabiyullaahi yacquub aynay u dardaarmeen ubadkoodii diinta islaamka wawasaa biha ibraahimu baniihi wayacuubu ya baniya in allaha istafaa lakum uddiina falaa tamuutuna ilaa wa antum muslimuun ayuu nebi ibraahim ku lahaa markaa duriyey ubadkiisii iyo nabiyullaahi yacquub calayhim asalaam ilaahay wuxu uhi wama اkhtalafa aladiina qoladii ismay maandhaafin uutuu la siiyey alkitaaba kitaaba kuwii la siiyey ismay maandhaafin ilaa min bacdi ma jaaahum اlcilmu intuu cilmigu u yimi mooyaane ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa inoo noo sheegaya halkan dadkii markaa ahlu kitaabka ahaa inay iskhilaafeen ay markaa ismaandhaafeen intii markaa ilaahay subxaanahu wa tacaala markaa diinta markaa uu siiyey oo iyagoo markaa kitaabkii hore hayey ayaa waxa uu yimi markaa cilmigii cilmigaasoo ah markaa nebiyullaahi maxamed calayhi asalaatu wasalaam waxygii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku soo dejiyey kadib markaasay markaa ay iskhilaafeen oo ay ismaandhaafeen oo ay isku khilaafeen nebigeenni maxamed aha calayhi asalaatu wasalaam nebinimadiisii marka ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyay sidaas waxay u sameeyeen oo markii kitaabka la siiyey weliba cilmina uu yimi markaa ay isu khilaafeen baqyan markaa xasad iyo xadgudub xadgudubkaasoo markaa baynahum dhexdooda ahaaday oo maxay markaa ay diidayaan waxa ay diidayeen markaa nebi moxamed calayhi asalaatu wasalaam ayaa waxay lahayn maxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uga soo saaray carab uuga soo saaray bimacnaa uu noqon waayey nebi markaa ka dhasha reer banu israa'iil waxaana culimmadu markaas ay tilmaamaan khilaafku had iyo jeer dadka muslimiintaa dhex dhaca ama dadka ahlulcilmiga shareecada haya dhex dhacaa laba ayuu noqdaa khilaaf markaa ma uu yahay markaa guntiisu ay tahay masaa'il diiniya markaa laysku hayo oo qofku khilaafkan uu u keenay markaa dalab lburhaan waalxujaj in masaladan markaa xujooyin iyo baraahiin loo raadiyo iyo mid arrinkiisu uu yahay baqyan baynahum marka xasadnimo ay ka tahiy marka xaasidnimo kaasina markaa qofku intii xaqu u caddaado inuu markaa kusii sugnaado markaa baatilku marka waa muxaram sidoo kale waxa markaa markaa waxa muxarama oo aan bannaanayn qofkii inuu markaa waxaanu markaa murankan iyo jadalkan uu gelaayo inuu baqyi ka ahaado dalabulburhaanba aanu ka noqon waayo qofku had iyo jeer markuu masale markaa uu baaraayo ama masale uu doonaayo waa inuu yahay markaa daalibun lilxaq qof xaqii raadinaaye ee arrintiisu aanay noqonin shay markaa uu iska ictiqaaday ictiqaadka markaa xujo u raadi waayo asalka markaa qawaacidda ahlusunna waljamaaca waxaa ka mid ah in alistidlaal uma alictiqaad in marka hore shayga daliil loo raadiyo deedna hadhow markaa la ictiqaado oo markaa ictiqaadkii markaa uu yimaado laakiin inta la ictiqaado deedna in daliil loo baaro taasi markaa usuusha marka ahlusunna waljamaaca ka mid maaha waa usuusha markaas ahlulbidaca ilaahay wuxu uhi waman yakfur cidda gaalowda biaayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa beenisa fa in allaha alla sariicu lxisaabi ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ku markaa xisaabtiisu ay deg deg tahay omaana cidda ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaadkiisa ka kufrida ilaahay subxaanahu wa tacaala waa isaga ayaa xisaabinaayo haddaba fain xaajuuka nebi allaw hadday kula doodaan faqul waxaad tidhaahdaa aslamtu waan hogaamiyey wejiyo wejigaygii waxaan u hogaamiyey lilaahi alleh macnaa ilaahay baa subxaanahu wa tacaala anigu u hogaansamay aniga iyo waman ittabacanii cidday raacdaaba waqul waxaanaad ku tidhaahdaa liladiina qoladii uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka yuhuud iyo nasaaro ahaa iyo walummiyiina kuwii mushrikiil carab ahaa aslamtum ma islaamaysaan culimmadu waxan waa istifhaam bimacna alamar ah oo macnaheedu waa aslimuu markaa islaamo fain aslamuu hadday islaamaan faqad ihtadow waa hanuuneen wain tawallow hadday jeestaanoo xaqa ay ka baydhaanna fa innamaa calayka albalaaqu dushaada gaadhsiinun ayaa ah wallaahu ilaahina basiirun waa markaa u ogaal badanya waa arkayaa bilcibaadi addoommadiisu marka afcaasha ay la imanayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ku arkaaya ilaahay subxaanahu wa tacaala weeyaan ilaahay wuxu uhi in aladiina kuwii ka yakfuruuna beeninaaya ka gaaloobaayey biaayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa ka gaaloobaayey wayaqtuluuna laynaaye nebiyiina ilaahay ambiyadiisana laynaayey bikayri xaqin xaqdarro ku laynaya wayaqtuluuna laynaaye aladiina kuwii yaamuruuna amraaya dadka bilqisti cadaaladda amraaya min annaasi dadka ka mid ah fabashirhum nebi allah waxaad ugu bushaaraysaa bicadaabin cadaab ugu bushaaree cadaabkaasoo aliimin kulul ulaa'ika kuwaasi aladiina waa kuwii xabidad ay burteen acmaalum shaqooyinkooda ayaa buray fi dunyaa adduunyada iyo waalaakhirati aakhiraba wamaa lahum mana haystaan oo umay sugnaan in naasiriina wax u hiiliyaana umay sugnaan baa ilaahay subxaanahu watacaala uu leeyahay aayaddan rabbi subxaanahu watacaala wuxuu inooga warramay nimanka fara ah oo gaalo ah oo xaqa gees maray oo kufrigoodu yahay markaa kufri masiid oo bimacnaa kufri ziyaado ah waayo kafaruu biaayaati illah aayaadkii ilaahay ayay beeniyeen marka aayaadkii ilaahay ay beeniyeen ayay waxay ku darsadeen inay la dagaalamaan oo xaqii xarbi ay la galaan weliba xarbigoodaasi wuxuu keensaday ilaahay ambiyadiisiina inay laayaan dadkii dadka xaqa ugu baaqayana inay laayaan ilaahay dadka noocaasa waxaa la yimi ee arrinta noocaasa la yima ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu u ballan qaadaya ciqaab weyn oo kulul maalinta qiyaama markaas inay la kulmayaan aayadda waxyaalaha aynu ka qaadanno walayaal waxaa ka mid ah inay jiraan ilaahay subxaanahu watacaala marka dad gaalo ah oo marka aayaadka alla beeniyey sidoo kale inay jiraan ambiye ilaahay markaa dariiqiisa loo laayay ambiye ilaahay uu soo diray oo qoomamkii loo soo diray tawxiidkii ay ugu baaqayeen markaa daacaadka alle ay ugu baaqayeen ay dileen oo markaa ay markaa nafta ay ka jareen waayo ilaahay wuxu uhi wayaqtuluuna annabiyiina laynaya markaa nebiyadii ilaahay subxaanahu watacaala uu soo diray marka aasaarta markaa taariikhda had iyo jeer waxa ay tilmaantaa cadad fara badan oo ambiye oo la laayay ayay qaarkood tilmaaman maalin keliya reer banu israa'iil ay laayeen sidoo kale waxaa markaa taariikhaha qaar tilmaaman ambiyada la laayey ee yuhuudda ay laysay inay ka mid ahaayeen nebiyullaahi yaxya calayhi salaam iyo nebiyullaahi zakariya aabba waa labadaba inay dileen ambiye kalena markaa waa tilmaaman magacyadooda way magac dhabaan laakiin waxaa haddoo ilaahay qur-aankiisa oo inoogu sheegay aayaddan iyo aayaad kaleba in ambiyada ilaahay nimanka yuhuud la yidhaahda ay dhaqan iyo caado ay u ahayd inay ambiyada ilaahay subxaanahu watacaala ay laayeen sidoo kale waxa caado u ahayd inay laayaan markaa kuwa dadka xaqa faraaya ee wanaagga markaas ugu baaqaaya waayo iyagu dadka noocaasa ma jecla in lagu dhex arko oo dadka dadka khayrka ugu baaqaaya in la helo waxay jeceliin adduunku inuu fasaad iyo fisti uu isugu baxo oo dadku ay isugu baxaan markaa kafaro iyo fasaqo iyo fujaar oo la waayo cid markaa dadka markaa wanaagga ugu baaqaysa dad markaa cid sharciga ka reebaysa la waayo iyaga muraadkoodu waa sidaa imaamu qurdubi sheekhii la odhan jira raxmatullaahi tacaala caleyh kitaabkiisa markaa tafsiirka ee markaa markaa aljaamic liaxkaami alqur'aan la yidhaahdo ayaa wuxuu leeyahy sheekhu markuu aayaddan fasiraya ayaa waxau yidhi afar arrimood deegaanka laga helaa waxa ay noqonayn macsuumuuna min albala manaa haddii ummad laga helo afar arrimood ummaddaa waxa ilaahay uu ka badbaadinaya masaa'ibta hadday masaa'ib faqri ay tahay bimacnaa hadday masaa'ib dagaallo ay tahay colaadeed hadday masaa'ib kale ay tahay afar arrimood ummadda laga helo ilaahay subxaanahu watacaala waa badbaadinaya sheekhu leeyka koowaad wuxuu yahay imaamun caadilun imaam caadila oo laa yadlimu cidna aan dulmiyin ka labaadna wuxu uhi wacaalimun calaa sabiili alhudaa nin caalima oo dadka xaqa ugu baaqa oo dariiqa xaqaa ku taagan sunnadii markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam dul jooga ummadda tawxiidka markaa ugu yeedhaayo ka saddexaad wuxu uhi wamashaayikun ya'muruuna bilmacruufi wayanhawna cani ilmunkar iyo dad waayeela oo dadka wanaagga fara xumaantana ka reeba wayaxrisuuna calaa dalabi alcilmi waalqur'aan kuna dadaala markaa cilmiga inay dalbaan iyo qur-aanka kariimka inay wax ka bartaan ka saddexaadna sheekhu kaasuu ka dhigay marka ka afraad wuxu uhi wanisaa'uhu mastuuraatun laa yatabarajna tabaruja aljaahiliyati aluulaa iyo marka inay dumarkoodu yihiin markaa dumar mastuuraada muxajabaada bimacnaa xijaaban oo laa yatabarajna tabaruja aljaahiliyati aluulaa afarta arrimood markaa ummaddan laga helo ilaahay subxaanahu watacaala waa badbaadinaya oo ilaahay subxaanahu watacaala waa ilaalinaya ummaddaasi waxay noqonaysa ummad marka ummad markaa macsuum ka ah waxa la yidhahda markaa masaa'ibtu markaas inay ka dhacaan ayuu sheekhu yidhi waxaa marka iyaguna nimankan gaalada ama yuhuudda had iyo jeer waxay markaa ay saddex afarta arrimoodba waa la dagaalamoonaya imaam caadila in la helo iyagu dooni maayeen imaamu daalima ummadda mariya marka in la helo ayay doonayaan ma jecla markaa caalim calaa sabiili ilhuda ku sugan lewa in caalim faasiqa la helo oo dadka markaa isagu marka wuxuu doono u fadwooda waa in la helo markaa ummad xaqa ku baaqda halkii laga hela waa ummad la helo ummad sharka ku baaqda oo dadka sharka ugu yeedha halka dumarku mastuuraad iyo maxajabaad ay ka noqon lahaan waa inay noqdaan markaa dumar marka ahlu tabaruj iyo ahlu sufuur ah khulaasada markaa waxay tahay qofka dadka muuminiinta waa inay ku dadaalaan ilaahay subxaanahu watacaala daacaadkiisa inay marka ay raacaan waa talabaada ay ka fogaadaan inay had iyo jeer tasha ay sameeyaan markaa tashabuhun bilkufaar ama gaalada inay isku shabahaan waxaa markaa tashaabuha gaalada ka mid a dadka ahludiinka oo lala dagaalamo dagaal lala galo dadka diinta marka ummadda u haya ee had iyo jeer ilaahay subxaanahu watacaala markaa tawxiidkiisii faafinaayo sunnadii dadka ugu baaqaayo shirkiga iyo macaasida la dagaalamaayo in dagaal iyo dicaayaad lagu furo ayaa waxay ka mid yahay tashabuha markaa la isu shabahaya markaa gaalada waayo waxaynu aragnaa maantana had iyo jeer idaacaadka iyo qalabka warbaahinta oo intooda badan marka had iyo jeer gaala marka ay marka ay u hayso marka majara ay u hayso ayaa waxay markaa dicaayaad ay ka faafiyaan oo markaa hadallo aflagaada ay ka faafiyaan waxa weeye dadka muslimiinta ah ilaahay subxaanahu watacaala diintiisa markaa ku baaqa waxa weliba markaa la yaab le iyagu de waa kafaro ilahay baa inoo sheegay inaynu ka maqlayno markaa hadallo markaa qallooca iyo markaa dhiba hadallo markaa ina dhibaya inaynu ka maqlayno laakiin waxa masiibo ah dadkii muslimiinta ee ashahadanayo masaajidada soo gelaya inay hadallada noocaasa ku ta'asuraanoo laga yaabo inaad aragto qof markaa garhka wax ka sheegaaye qof xijaabka wax ka sheegaaye qof ilaahay subxaanahu watacaala cibaadad cibaadaadkiisa iyo shacaa'irtii diinta qof wax ka sheegaya inaad aragto ilaahay subxaanahu watacaala wuxu uhi in aladiina ku yakfuruuna beeninaayey biaayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa beeninaayey wayaqtuluuna annabiyiina ilaahay nebiyadiisana laynaaya bikayri xaqin xaqdarro ku laynaaya markaa xaal ay xaqdarro tahay markaa laynaaye oo haddana nebi xaq lagu dila ayaa jira macnaheedu waxa weeyaan dilkoodani wuxuu ahaa xaqdarra ayuu ahaa oo waa taakiid markaa xaalkunba markaa la ta'kiidinaya ee macnuhu maaha nebi markaa xaq lagu dila ayaa jira wayaqtuluuna waxaanay laynayeen aladiina kuwii ayay laynayeen ya'muruuna amra ayay markaa bilqisti dadka cadaalada cadaaladda faray macnaa diinta dadka ugu baaqaya min annaasi dada ka mida ayay laynayeen fubashirhum kuwaa waxaad ugu bishaaraysaaba ilaahay subxaanahu watacaala wuli bal markaa bicabaabin cadaab ugu bishaaree cadaabkaasoo aliimin kulul ulaaha kuwaasi aladiina waa kuwii baa rabbi axbidada ay burteen acmaalahum shaqooyinkooda fi dunya adduunyada ay bureen walaakhirati aakhirana acmaashooda ay burteen wamaa lahum min naasiriin cid markaa u nusraysana mahay mala umay sugnaanba ilaahay subxaanahu watacaala uu leeyahay walaalayaal ilaahay subxaanahu watacaala waxaynu ognahay maana kufiyaadka waaweyn waxaa ka mid ah ambiyadoo lala dagaalamo ambiyada ilaahay subxaanahu watacaala oo la laayo innagu had iyo jeer waxaynu jecelnahay haddii gaalka la yidhaahdo waa la cadaabaya aakhiru ilaahay ka aarsanaya qof wuu y wuu taa wuu yaraysanaya wuxuu jecel yahay gaalku adduunyada markaa inuu jabo saasoo had iyo jeer qofku jecel gaalkii oo jabay uu arko runtii way wanaagsanta waa waxyaalo ilaahay uu bixiyo ama ciisada dadka muslimiinta ilaahay uu siiyo waxaa ka mid ah in cadowgoodiioo jabay ay arkaan oo hortooda ku jabay laakiin ciqaabka ilaahay subxaanahu watacaala aakhire inuu daran yahay ilaahay markuu ka warramo had iyo jeer qaalo gaalo qooqday oo kibirtay oo ama aayaadkii ilaahay soo dejiye beenisay ama ilaahay subxaanahu watacaala markaa la dagaalantay marka ummaddii tawxiidka markaa tamasubtay haystay la dagaalantay ama gaalo markaa waxyaala markaa fawaaxishoo xumaana samaysay ilaahay sidaa inta badan qur-aanka kariimka waxaad ku arkaysaa isagoo ilaahay u ballan qaadaya cuquubo aakhiro marka oo cuquubo adduunye aan soo qaadayn marka oo cuquubo aakhiro ilaahay tilmaamayo ciqaabka noocaasa ayay marka ay leeyihin marka bimaanaa qofka gaalkii xataa adduunyada haddii cuquubadaa ama dembigaa u gale lagaga jari waayo waxaa sugaysa ilaahay subxaanahu watacaala ti qofkaa tii aakhiraa sugaysaoo ilaahay subxaanahu watacala wuxu uhi fa yowmaydin laa yucadibu cadaabahu axad walaa yuufiqu wasaaqahu axad marka maalinta qiyaame ilaahay sidii waxu cadaaba cid waxu cadaabtaa ma jirto sida ilaahay subxaanahu watacaala waxu xidhana cid waxu xidhaa ma jirto maanaa gaalka haddii ifka lagaga aarsado ifka markaa lagu dilo ama markaa lagu jebiyo waxaa ka daran markaa jabkaa gaalka ifka soo gaadhay iyo cuquubada markaa ifka lagu firiyo ta aakire ee sugaysa ayaa ka culus oo ka weyn ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yidhi alam tara nebi allow miyaanad ogeyn ila aladiina qoladii miyaanad ogeyn uutuun la siiyey nasiiban nasiib baa la siiyey min alkitaabi ilaahay kutubtii markaa hore ilaahay uu soo dejiyey ayaa la siiyey macnaa towraad ayay haystaan bidcowna dabeedna waxaa loogu yeedhayaa ilaa kitaabillaahi ilaahay kitaabkiisi baa loogu yeedhayaa liyaxkuma baynahum kitaabkaasi u kala saaro uma yatawallaa dabeedna waxaa jeesanaysa fariiqun koox minhum iyaga ka mida walxaal bay jeesanayaan mucriduuna xaqii markaa ay ka fogaanayaan ay kasii durkayaan daalika arrintaasina waxay tahay markaa biannahum iyagu qaaluu waxay yidhaahdeen lan tamasanaana taaban mayso annaaru cadaabka alla taaban maayo ilaa ayaaman maalmo mooyana taaban maayo maalmahaasoo macduudaatin tirsano markaa fara ku tirisa wagarahum waxaa dagay baa rabbi yidhi oo markaa ku sugay fii diinihim diintooda baadilkaa maa kaanuu yaftaruuna waxay been abuuranayeen fakayfa sidee ayuu noqon doonaa bimacnaa xaaluhum xaalkoodu siduu noqon doonaa idaa jamacnaahu markaanu soo ururina liyowmin maalin maalintaoo laa rayba fiihi wax shakiya aan lahayn oo hufiyad loo oofiyo kullu nafsin naf kastaba maa kasabad waxay kasbatay walxaal hum iyaga laa yudlamuuna aan la dulmiyeyn baa ilaahay subxaanahu watacaala uu leeyay ilahay halkan wuxuu inooga warramayaa nimankii gaalo la odhan jiray kafaradii ilaahay subxaanahu watacaala marka ay diin hore markaa haystay ee rabbi uu ku soo dejiye towraad wax ka mida haystay ama injiil haystay markaa ee dabeedna loogu yeedhay ilaahay subxaanahu watacaala kitaabkiisii nebi maxamed lagu soo dejiyey calayhi asalaatu wasalaam si kitaabkaasi lagu kala xukumo o haddii khilaafkii dhexdhiciyo waxay isku haystaan kitaabka lagu kala saaro dabadda qaybo ka midi xaqaa marka ay ka jeesanayeen ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay arrintooda bimacnaa waxa kalifay oo keenay xaqa inay ka jeestaan hadalladii baadilkaa ay ku hadli jireenay yidhaahdeen annagu markaa naarina taaban mayso ilaa maalmo fara ku tiraysa mooyaane ilaahay subxaanahu wa taala wuxuu yidhi waxaa kaloo ku dagay oo bimacnaa ku hoday diintooda baadilka inay sii haystaan ay ku sugnaadaan wixii ay been abuuranayeen markaa kadibka ahaa ee ah markaa laa tamasana naaru ilaa ayaama macduudaat inaanay naari marka aanayna taalan tamasana naaru ilaa ayaama macduudaat inaanay naarina taabadii markaa maalmo fara ku tiraysa mooyaane markaa dadkani waa ahlukitaabkii oon yuhuudda ahaa waxay qabeen oo waxooda markaa waxyaalaha ay markaa baadilkaa ka mid ahay ay aaminsanaayeen inay yidhaahdeen markaa naartuna taaban mayso horena suurat albaqara ayaynu ugu soo aragnaye ilaa ayaaman macduudaad maalmo fara ku tiraysa mooyaane maalmahaasi waxana waa afartan maalmood maalmahaasoo markaa qolooyin naga horreeyey dibi ay caabudeen intii nebiyullaahi muusa uu ku maqnaa limunaajaati rabbihim fii jabali duur uu tegey intaasoo markaa afartan maalmood ahayd intaasaa waxay idhahdeen annaga markaana la ciqaabaya oo ka yuhuudigaee la cadaabo intaasaa la cadaabaya ilaahay subxaanahu wa taala wuxuu leey waxaad dagay nimankan oo diintoodan baadilkaa markaa ku markaa ku dul sugay been abuuradkii ay marka ay la imanayeen ilaahay subxaanahu wa taala halkan wuxuu tilmaamay nimankan yuhuudeed waxyaalaha ay la yimaadeen waxaa ka mid ahaa kow alqowlu cala allahi bikayri cilmin ilaah inay ku been abuurteen oo ilaahay subxaanahu wa taala waxyaalaha aanu odhan ay ka yidhaahdeen waayo arrintan laa tamasana naar ilaa ayaama macduudaad waxay ka dhigeen arrin kitaabiya oo kutubtooda ku sugan oo ilaahay uu yidhi waxaa kaloo ku sugan markaa aliftiraau cala lah ilahay ay ku been abuurteen ilaa had iyo jeer waxaa dhici karta fii bacdi alawqaat alqowlu cala allahi bikayri cilmin ama alqowlu cala allah qofka marmar inuu jahli ka yeedhsiiyo ayaa suurtagala laakiin iyagu waxa weye ilahay ay ku been abuurteen subxaanahu wa tacaala waxaa kaloo aayaadka ikhwaani fillah laga qaadanaya dadka waxyaalaha dhibe ee baadilka ku suga waxaa ka mida bidcada waxaa kaloo ka mida markaa qofka caalimka ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ku been abuurta waxaa laga yaga qof caamiya inuu sheekh ka maqlo masale markaa markaa aan jirin oo markaa shareecada aan ku sugnayn oo qofkaasi u aamino sharciye inay tahay marka oo dadna hadhow uu ku yidhaahdo sheekh ibilbasta ay guri way waxaan culimadooda u yeedhin jirtay ee dee caamadooda waxaan culimmadu bay kala kulmi jireen kuwooda culimmada ah markaa qofka shareecada markaa aqoonta ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siiyey waxa waajibku inuu iska ilaaliyo waxyaalo fara badan ay ka mid tahay alqowlu cala allahi bikayri cilmin aliftiraau cala allah inuu iska ilaaliyo waxyaalo inuu ibtidaaco oo ummadda markaa ugu horeeyo oo ummadda markaa isagu u taasiriyo deedna ummadda ay ku daba faysho oo deedna dadku ay idhaahdeen sheekh hebel baa noo fadwaday ama markaa kitaabka iyaga ayay ku taallaa oo waa masale markaa culimmada aan ka soo gaadhnay ilaahay subxaanahu wa tacala wuxuu leey alam tara nebi allow miyaanad ogeyn ila aladiina kuwii miyaanad ogeyn uutuu la siiyey markaa nasiiban dheef la siiyey dheeftaasoo min alkitaabi kitaabo markaa kitaabkii towraad wax ka mida markaa la siiyey bidcowna oo loogu yeedhayo ilaa kitaabi illahi ilahay kitaabkiisa loogu yeedhayo liyaxkuma baynahum kitaabkaasi si u kala saaro uma yatawallaa dabeedna waxaa jeesanaya markaa fariiqun koox minhum iyaga ka mida walxaal mucriduuna ay markaa ka jeesanayeen ay ka fogaanayaan can alxaqi xaqii ay ka jeesanayaan marka halkaa qofka muuminkii waa ka duwan yahay marka ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa loogu yeedho isagu waa ka duwan yahay oo kitaabka ilahay waa hogaansamaya oo marka wuxuu odhanaya had iyo jeer markay masale marka ay qabsato ilahay wuxu uhi falaa wrabbika laa yuuminuuna xataa yuxakimuuka fima shajara baynahum uma laa yajiduu fii anfusihim xaraja mima qadayta wayusallimuu tasliima ilaahay aayaddaa wuxuu ka anfiyey iimaan inaanu lahayn ilaa qofku ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa iyo sharcigii sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam uu ka xukun dhigto oo deedna marka lagu xukumana markaa uu laabtiisa wax xaraja ka waayo oo weliba uu u hogaansamo hogaansan baa ilaahay subxaanahu wa tacaala uli marka addoonkii waxawala la yal dhammaanteen inagu waajiba in had iyo jeer markay masaa'il ina dhex yimaadaan eeqaa waxaa dhici karta markaa masalo inay markaa adiga iyo cid kale markaa idin dhex marto masaladaasu markaa ay noqonayso markaa in ilahay kitaabkiisa loo celiyo waxa waajib markaa qofkii ku ah inuu idhahdo ilaahay kitaabkiiyo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalam masalada aanu geyni waanu sula noqono marka markaa kitaabkiiyo sunnadii masaladii loo bandhigana qofki inuu ku qanco waxay noqon kartaa masalada masalo markaa khusaysa oo ku saabsan xagga dhiigaga tusaalehaan qof lagaa dakray ama qof lagaa dilay ama qof nabar lagaa gaadhsiiyey waxay noqon kartaa masalo ku saabsan xagga amwaasha iyo xoolaha xoolo lagaa dhacay ama xoolo lagugu yeeshay ama kuwo markaa qofuu ku yidhi waan kugu leeyo aanu kugu lahayn in la yidhahdo ilahay kitaabkiisa inoo geeye sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam waxay noqon karaan masaa'il diiniya waxaasi waa xaaraan ee xaaraan maaha waa waajib waa sunne meel sunne maaha waajib maaha waxyaalahaasoo dhan bay noqon karaan marka qofkii mar walba waxa hagaya iyo meesha loo laabanaya waa inay kitaabkiisa noqoto haddii qofku had iyo jeer uu yaro jir diido marna uu yidhahdo kitaabka inoo celi markuu isleeya meesha wallahi maslada xaggaaga usoo janjeedha kitaabka inagiya hadda kitaabka inoo celi mana kaloo isdhaha wallahi xagga kale janjeedhana maymay inoogiya markaa xerbeetil iyo markaa dastuurka maxaa ku qoran arrinkiisa uu noqdo ilaahay subxaanahu wataala wuxuu ku tilmaamay calaamaadka munaafiqiintu ay leeyihin inuu arrinkaasi uu yahayo rabbi wuxu uhi wain yakun lahum alxaqu yaatuu ilayhi mudciniin marka la yidhaahdo marka xukunka alle u kaalayana waa ka ardajeexano meel kale u yaacaan marka la yidhahda maalan hadduu isleeya masalada mala xaggaaga usoo janjeedhaana ilahay wuxuu yaatuu ilayhi mudciniin waa u imanayaan markaa iyagoo markaa hogaansan oo markaa madaxa u ruxaayo ilaahay subxaanahu wataala wuxuu kale yihi markaa daalika arrintaasi waxay markaa ku ahaatay oo markaa nimankaasi xaqii markaa sababay markaa inay ka durkaan dalika biannahum qaaluu waxay dhhen lan tamasana annaaru annaga naartuna taaban mayso ilaa ayaaman macduudaat maalmo markaa fara ku turisa mooyaane ya yuhuuddi baa sidaa tiri waxaa dhici karta ama dhacday dad muslimiini taasi ku dhow inay markaa ay yidhaahdaan waxyaala la yaab kale waxaan casusta xilli xilliyada ka mid a waktigii qaxoontiyada la jooga ayaa nin waayeela oo markaa calaamaad cibaada ay ka muuqdaan ayaan tawxiidka kala hadlay marka aan ku ilaahay kelidii bari cidi aan ilaahay ahayn lama baryo waayo wuxuu baryaya markaa sheekhu yidhi waxa la sayid axmed sayid ibraahim ayaa la yidhaahdaa daa'ifadan axmediyada ayuu ahaa markaasaan ku ihi waxa weeye ilaahay kelidii baa la baryaa waa arrin shirkiya ilahay haddaad la barida markaa sayid axmed sayid ibraahim markaasu wuxuu yihi arrintan u dhow annaga waxaana laga dhaadhiciye culimmadayda inoo akhriyeen buu yihi jannada furaheedaba waxaya sayid axmed sayid ibraahim nin aanu ka furnin fooda gelin maayo markaa daryaanu kaa xidhaynin sayde sayid axmed sayid ibraahim waxa weeye dee markaa afka wax la soo gelma qol markaa miyaanay shabbahaynin lan tamasana naaru ilaa ilaa ayaaman macduudaat miyaanay shabbahayn qowlka ilaahay ilaahay subxaanahu watacaala uu inooga soo warramay iyagoo leh lan yadkhula aljannata ilaa man kaana huudan aw nasaara marka jannada geli maayo ilaa nin yahuudiya oo nin nasraaniya mooyaan saasay yidhaahdeen marka marka waa maxay de waa arrin baatil ah ilaahay wuxu uhi wakarahum waxa ku dagay wasabatahum waxaa ku sugay markaa fii diinihim albaatil diintooda baatilka waxaa ku sugay maa kaanuu yaftaruun been abuurad mana had iyo jeer qofka shayga baatilka waxaa ku sugi kara been abuurad markaa loo sameeyo in wax lagu dhoobdhoobo oo laguhado waa caynkaa had iyo jeer wax dadkan qubuuraha caabudaa waxa ikhwaani fillah had iyo jeer dadka ay u sameeyeen xikaayaad baatila waxaanuu sameeyey waxaanuu sameeyey waxaanuu sameeyey waxaanuu soo qabtay halkaasuu ka duulay halkaasuu ka booday kaasuu badbaadiyey kaasuu waxaasiiyey kaasuu baabiiyey mana masaa'ib uu sameeyo marka qof ku soo jeesto markaa uu dhibay iyo qofuu wax taray marka waa maxay wakarahum fii diinihim maa kaanuu yaftaruun been abuuradka noocaasa ayaa diinta baatilka ama adiyaanta baatilka ama masaa-isha baatilka ah qofka ku sugaaya ilaahay wuxu uhi fakayfa idaa jamacnaahum eyka fakayfa xaalahum xaaladoodu siday noqonaysaa idaa jamacnaahum haddaanu soo ururino liyowmin maalin maalintaasoo laa rayba fiihi shaki la'aana marka wax shaki aan ku jiro qiyaamihii woofiya dabeedna loo oofiyo kullu nafsin naf kasta loo oofiyo maa kasabad waxay kasabtay shar iyo khayrba walxaal laa yudlamuuna aan la dulmiyayn oo nafina waxaanay galabsan aan gacanta loo saarayn marka marka ikhwaani fillah aayaddaa markaa ugu dambaysa waxay markaa inagu tambiihinaysaa ama markaa inagu baraarujinaysaa inaynu iska ilaalino wixii ilaahay subxaanahu watacaala markaa inaga xarimay waayo waxaa layna soo jamcinaya maalin shaki la'aan oo shaki aanu ku jirin oo naf waliba markaa gacanta loo saarayo wixii ay galabsatay waxaas hadduu shar yahay iyo hadduu khayr yahayba ilaahay subxaanahu wataala wuxuuhi qul nabi allow waxaad tidhaahda allaahumma ya allah ya allahu ilaahayow maalika almulki ya maalika almulki markaa mulkiga allaha lehow tu'ti waad siisaa almulka mulkiga waxaad siisaa man tashaau cidda aad rabto watanzicu waxaad ka qaadaa almulka mulkigana miman tashaau cidda aad doonta ayaad ka siibtaa watucizu ilaaho waad ducisaysaa man tashaau cidda aad rabto watudillu waana dulaysaa man tashaau cidda aad doonto biyadika alkhayru khayrhu gacantaada ayuu ku jiraa innaka ilaahu calaa kulli shayin shay walba qadiirun ku awooda ayaa tahay tuuliju waad gelisaa alleyla habeenkii fi nahaari maalinta ayaad gelisaa watuliju nahaara maalintana waxaad gelisaa fi leyli habeenkii watukriju waad ka soo saarta alxaya wax noolbaad ka soo saarta min almeyiti wax dhintay watukriju almeyiita wax dhintana waxaad ka soo saarta min alxayi wax nool watarsuqu waxaanaad ku taarsaaqdaa man tashaau cidda aad rabto bikayri xisaabin xisaab la'aan baad ku arsaaqdaa sidaa dhebaa nebiga lagu yidhi calayhi asalaatu wassalaam inaa rasuulkeenni maxamed ahaa calayhi asalaatu wassalaam ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waxau le nebi allow bal adkaartan iyo markaa ducadan bal akhri baa nebiga lagu yidhi calayhi asalaatu wassalaam arrintaasoo markaa ay ku sugan tahay in jamiica alumuur ilaahay subxaanahu wa tacaala markaa loo tiirinaayo in ilaahay abuurka kelidii uu leeyahay in ilaahay cidda uu doono uu ciseeyo cidda uu doono uu duleeyo cidda uu doono ilaahay mulkiga uu siiyo cidda uu rabo uu ka qaado awoodda weyne habeenkii qayb ka mida in maalinta lagu daro qayb maalinta ka mida in habeenkii lagu daro awoodda in ilaahay uu leeya waxa dhacda saacaadka qaar qoraxdu waxay dhacdaa lixda oo buuro ah markaasaa xilli maalin aynu markaa u naqaanay ayaa habeenkii soo gelaya marka ma cidii xilli aynu habeenkii u naqaanay ayaa maalintii soo gelay marka tuliju leyla fi nahaari wa tuliju nahaara fi leyl macnaheedu waa maxay qayb habeenkii ka mida ayaa ku biiraysa maalintii qayb maalintii ka midna waxay kusoo qayb markaa habeen maalintii ka midna waxay ku biiraysaa habeenkii awooddana ilaahay oo subxaanahu wa tacaala iskale waxaa kaloo nabiga lagu uri waxaad tidhaahdaa markaa watukhriju alxayi min almeyit waxaad ka soo saartaa wax nool baad ka soo saartaa markaa wax dhintay oo culimmadu markaa markaa in jir dhintay ama markaa jurmi dhintay in jurmi markaa nool in laga soo saaro markaa shay dhintay oo waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu ka soo saaray digaagad nool ayaa beedkoo baktiaynu aragnay ayaa wuu dilaacaa deedna waxaa ka soo baxda markaa digaagad nool baa ka soo baxda markaynu beedka sidaa u eegnana wuxuu ku jiraa waxyaalaha dhintay agteenna oo wax nool ma aha oo haddaad jebiso markaa gudihiisuna dhaqdhaqaaqi maayo isaguna dhaqdhaqaaqi maayo wax taxaruga markaa ma laha waxyaalihii noolaha lagu yaqaanay markaa beedku ma laha haddana ilaahay subxaanahu wa tacaala beedka waxyaalihii noolaha lagu yaqaanay aan lahayn ayaa ilaahay subxaanahu wa taala wuxuu ka soo saaraa wax nool wax nool marka waxaa kaloo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka soo saaraa markaa wax dhintay ayuu meel nool ka soo saara oo beedka laftiisii ayaa digaagada nool ka soo baxa marka xaggaa laga eegana oo beedkii markaa digaagada nool ayaa dhalaysa culimmada qaarkood waxay markaa yidhaahdaan mee tashbiih weeyaan arrintiio waxaa lagu shabahayaa markaa meydkani waa kaafirkii qofkiina xayigiina waa qofkii muuminka ahaa waayo qofka muuminkii markaa qalbigiisa xayaato ayaa ku sugan qofka qaar qofka gaalkana qalbigiisa markaa geeri ayaa ku sugan macnuhuna wuxuu noqonaya watukhriju waad ka soo saarta alxayi bimacnaa qof xayaatu lqalbi le ayaad ka soo saarta min almeyd qof mi qalbigiisa uu dhintay oo qofkii gaalka ahaa ayaa markaa wuxuu dhalayaa qof muumin ah sidii markaa nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxa nabiyullahi ibraahim calayhi salaamba aabihii aazar uu gaalka u ahaa ilaahayna subxaanahu wa tacaala uu ka soo saaray nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam iyo ambiye fara badanba ilaahay subxaanahu wa tacaala uga soo saaray dhabarro markaa gaala ah ama aabbayaashood gaala ay ahaayeen sidoo kale ilaahay subxaanahu wa taala wuxuu tukhriju lmeyita wax dhinto marka qalbigiisa uu dhinto kaafira ayaa iyuu markaa iyaad ka soo saarta ilaah markaa min alxayi wax nool qof qalbigiisuu nool yaho oo muumin ah ayaa wuxuu dhalayaa markaa qof kaafira waxaana markaa taa tusaale waa nabiyullaahi nuux calayhi asalaam daynankiisii markaa gaal buu ahaa kaafira xaqa gees maray markuu u baaquu markaa lahaa yaa bunayarka macna walaa takun maca alkaafiriin waa kii lahaa markaas aawi ilaa jabalin yacsimunii min almaa burahaasaan u baxayaay aaba markaa qaylada igala tag ilaahay subxaanahu wa taala wuxuu nabigiisi maxamed ha uu ku leeyay qul nabi allah waxaad tidhahdaa allaahuma yaa allahu ilaahay oo miimkaasi waxay culimmadu leeyihin ciwad iyo bedel uu ka yahay yaadii marka xarfu nidaaga ahayd waayo lama kulmiyo lama arag carabida iyadoo markaa la kulmiye waa dhici kartaa si shaada in loo arka markaa iyadoo loo kulmiye laakiin markaa sida markaa sida markaa badan ama haalibkaa lama kulmiyo markaa miimka iyo markaa lama kulmiyo iyo markaa xarfu nidaaga ulnabi allah waxaad tidhaahdaa allaahuma yaa allaahu ilaahay ow dha maalika almulki yaa maalika almulki allaha markaa mulkiga isagu markaa leho mulkiga ilaahay subxaanahu wataala isagaa leho tuuti ilaahay wuxuus waxaad siisaa ilaahu almulka mulkiga waxaad siisaa man tashaau cidda aad doonto oo ilaahay subxaanahu wa tacaala mulkigan adduunyada ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu siiyaa maanaa mulkigiisaa ka soo hadhay ilaahay waxa uu siiyaa markaa cidda uu doono watanzicu ilaahay wuxuu ka siiba markaa almulka mulkigii waxaad ilaahu aad ka siibta miman tashaau cidda aad rabto oo waxaad arkaysaa marka xilliyada qaar qof dad markaa ummad hoosaysay oo beriga dambe boqorro noqonaysa iyo ummad markaa boqorro ahayd oo beriga dambe noqonaysa markaa ummad aan jirin labaduba ilaahay subxaanahu wataala gacantiisa ayay ku jiraano ilaahayba subxaanahu wa tacaala iska leh culimmada islaamka sheekh ka mida ayaa wuxuu tilmaamay waxaan filaya inuu ahaa markaa taabici taabici inuu ahaa dowladdii reer bani umaya dadkii soo gaadhay ayuu ahaa markaa wuxuu leeya waxaan goobjoog ku ahaa nin boqora oo markaa xilli boqor ahaa oo berigii dambena waxaa soo gaadhay uu masaajidada ka dawarsan jiray mana boqor buu ahaa xilli xilliyada ka mida berigii dambena markii mulkigii laga qaaday waxaa soo gaadhay isagoo masaajidada markaa ka dawarsada oo yaa la waxsiiyey markaa yidhaahdaa may dhibdhiba yidhaahdo markaa khulaasadu waa maxay bimacnaa ilaahay baa subxaanahu wataala mulkiga bixiyo oo kuu doonana waa ka siiba kuu doonana ilaahay subxaanahu watacaala waa siiya tulaysu ilaahu waad cisaysaa man tashaau cidda aad rabto oo tudillu waxaanaad dulaysaa man tashaau cidda aad rabto oo tucisu waxaad ku cisaysaa ilaahayow bilkina maalbaad ku cisaysaa man tashaau cidda aad doonto watadulu waxaana ku dulaysa markaa bilfaqri faqri baad ku dulaysaa man tashaa cidda aad doonto watucisu ilaah waxaad ku cisaysaa bilcilmi aqoon baad ku cisaysaa man tashaau cidda aad rabto watadullu markaa biljahli jahlina waxaad ku dulaysaa man tashaau cidda aad rabto watucisu waxaad ku cisaysaa bidaaca daacaadka ayaad ku cisaysaa man tashaau cidda aad rabto watadullu waxaad ku dulaysaa bilmacaasi macaasi ayaad ku dulaysaa man tashaau cidda aad rabto saddexda arrimoodba culimmadu way noqonayaan bay leeyihin marka ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu ku ciseeyaa maal cidda uu rabo wuxuu ilaahay ku ciseeyaa cidda uu rabo daaco wuxuu ilaahay ku ciseeyey cidda uu rabo cilmi iyo ilaahay subxaanahu watacala kasawe saddexdaa horeba waa sharaf ilaahay subxaanahu watacaala uu bixiyo watadullu man tashaa cidda aad doontana waad ku dulaysaa saddexdaa hore cagsigooda oo faqrigii iyo jahligii iyo macaasidii ila macaasidu waa dulliya macaasidu waa dulli noocay doontaa ahaato waa dulli marka ama dadkoo la dulmiye ha noqoto ayaan leeyahay in markaa inta dadka la laayo oo la mariyo ama wixii la doono la sameeyo dabeedna markaa in markaa taladooda iyo markaa gacankuhayntooda sidaas lagu gaaro markaa taasi markaa sharaf maaha e watudillu man tashaa ilaahay subxaanahu wataala cidda uu doono ayuu markaa duleeyaayo macaasi uu ku duleeya ilaahay wuxuu nebi allah waxaad tidhahdaa inaka ilaahu adigu calaa kulli shayin shay dhammaantii qadiirun ku awood ula ayaa tahay tuliju waad gelaysaa altuuliju leyla habeenka ayaad gelaysaa fi nahaari maalintii oo habeenkii qayb ka mida ayaad maalinta ku dartaa watuliju nahaara maalintana waxaad ku dartaa qayb ka mida fi leyli habeenkii watukriju waxaad ka soo saartaa alxaya wax noolbaad min almayiti wax dhintay ka soo saarta watukhriju almayita wax dhintana waxaad ka soo saartaa min alxayi wax nool oo ilaahay subxaanahu watacaala quluubta oo dhimata ilahay qur-aanka waa inoogu sheegay ilahay wuxuu dhaha waman kaana maytan faaxiyaynaahu wajacalnaa lahu nuuran yamshi bihi fi nnaasi kama matalahu fi dulumaati laysa bikhaarijin minha ilahay wuxuu dhaha waman kaana maytan ma qof markaa bakti ahaa bakti buu ahaa marka oo faaxiyaynaahu dabeedna waanu noolayn wjacalnaa lahu nuuran waxaanu siinay nuur iyo iftiin yamshi bihi fi nnaas ummadda uu ku dhex maro oo qofkaasi muxuu aha mayt alqalbi ayuu ah nuurka la siiye muxuu ahaa ilaahay subxaanahu wataala tawxiidkiisii buu rumeeyey dacaadkii buu la yimi sinuu nebigu raacay calayhi salaatu wasalaam markaa fakaanahu markaa inuu ka soo baxay markaa xayaato geeri ah oo uu soo galay markaa nolol uu ku soo biiray markaasa ilaahay subxaanahu wataala wuxuu wajacalnaa lahu nuura yamshi bihi fi nnaas waxaa la siiye nuur ummadda uu ku dhex maro oo kuu xidhiidhinaayo iyo kuu colaadinaayo iyo kuu soo dhaweynaayo iyo dadka siduu la dhaqmayo nuurkii shareecada ayuu haystaayo ummaddii marka uu ku kala markaa kula kala xidhiidho ilaahay wuxu uhi watarsuqu waxaad tidhahdaa nebi alla watarsuqu waad ku arsaaqdaa man tashaau cidda aad rabtana bikayri xisaabin xisaab la-aan ayaad ku arsaaqdaa oo ilaahay subxaanahu watacaala isaga arsaaqada bixiya haddana rabbi wuxuu inoo sheegay bimacnaa asbaabta arsaaqada markaa ilaahay uu ku badiyo oo waxaa ka mid a alla kacabsigii waxaa ka mid ah tawakulu cala laa ilaha illa tala saarto waxaa ka mida istiqaamadii qofku inuu toosnaado oo ilah wuxu walow istaqaamu cala dariiqati laasqaynahum maana qadara waxaa kaloo ka mida silat alaxraam qaraabada oo la xidhiidhiyo waxaa ka mida salaada oo jamaca lagu dadaalo salaada markaa faralka oo jamaacada markaa lagu tukado oo qofku jamaca uu la tukado waxaa ka mida infaaqi qofka wax bixiya waxaa kaloo ka mida qofka hadduu awoodaya xajka inuu tago marka cumradana sidoo kale uu tago hadi umuur waxa weye ashyaada markaa qofka ilaha arsaaqada ugu waasiciye qaala allahu jala wacala ilaahay wuxu uhi laa yatakid yaanay ka yeelanin almu'miniina kuwa mu'miniinta yaanay ka yeelanin alkaafiriina kuwii gaalo la odhan jiray awliyaaa sokeeye yaanay ka dhiganin min duuni almu'miniina mu'miniinta sokadood waman yafcal cidda samaysa daalika sidaana falaysa min allah ilaahay agtiisa kama aha markaa fii shayin waxba kama aha ilaa an tattaquu inaad ka cabsataan minhum gaaladaa tuqaatan cabsi mooyaane yuxadirukum allahu ilaahay wuxuu idinka digayaa nafsahu naftiisa wailallaahi xagga alla ayuunbu almasiiru noqodkuna ahday meesha u noqonaysaanna waa ilaahay subxaanahu watacaala xaggiisa qul nabi allah waxaad tidhahdaa in tukfuu haddaa qarisaan maa fii suduurikum wacallaabihiinna ku sugan aw tubduuha ama aa muujisaan yaclamahu llaahu ilaahay subxaanahu watacaala wuu ogyahay wayaclamu wuxuu kaluu ilaahay ogyahay maa fi samaawaati samaawaadka waxa ku sugan iyo wamaa fi lardi wax luga ku suganba ilaahay waa ogyahay wallaahu ilaahayna calaa kulli shayin shay dhammaantii qadiirun kuwa awood le weeyaan yowma maalin macnaa wadkur waxaad xustaa yowma maalin xus yoomka oo tajidu ay heli doonto kullu nafsin naf kastaaba ay heli doonto maa camilad wixii ay qabatay min khayrin khayr ah muxdaran xaalu yahay kaasi markaa mid xaadir ah iyo wamaa wixii camilad ay qabato min suu'in xumaanana tawaddu xaalo ay jeclaanayso low ana baynaha wa baynahu inuu u dhaxayn lahaa markaa nafta iyo markaa camalkaa xun amadan inuu u dhaxayn lahaa muddo markaa muddadaasoo baciidan durugsan wayuxadirukum allahu ilaahay wuxuu idinka digayaa nafsahu naftiisa ayuu idinka digayaa wallaahu ilaahayna ra'uufun waa kuu dhibirsan bilcibaadi addoommada ilaahay subxaanahu wa tacaala waa u dhibirsan yahay ilaahay subxaanahu wa taala halkan wuxuu inooga inooga warramaya umuuro aad iyo aad u fara badan aad iyo aadna u muhima umuurahaas waxaa ugu horeeya inaan gaalada awliya aan laga dhigan oo qofka muuminka uu ka fogaada nimankii gaalo la odhan jiray oo waxa walaaga gaalada la yidhahda ilaahay subxaanahu wa tacaala waa inaga xarrimay oo waa shay xaaraana waanu noocyo badan yahay waxaan ugu qaybsamaa shay markaa diinta lagaga baxo iyo shay markaa qofku diinta aanu kaga baxaynin asalkiisuna waxa weeye gaalada markaa walaageedu walaaga markaa walaaga markaa noociisa markaa kufriga iyo noociisa markaa aan kufriga ahayn macsiyadiiba waxay noqonaysaa markaa shay markaa manhi oo markaa shareecadu ay naga reebtay addoonkuna markaa midna uu diinta kaga baxayo midna uu ku dambaabayo ilaahay subxaanahu wa tacaala markaa aayaddani waxay ka mid tahay aayaadka rabbi uu kaga warramay in markaa dadka muuminiinta gaalada weliye aanay ka dhigan ilaahay subxaanahu wa taala wuxuu leelah yattakhid ilmu'minuuna muminiintu yaanay ka yeelanin alkaafiriina gaalada awliyaaa kuwa awliyaa yaanay ka dhiganin min duuni lmuuminiina muminiinta sokadood mana qofkii muuminka ahaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu amray inuu ka dhigto ilaahay weli iyo rasuulkiisi maxamed aha calayhi salaatu wasalaam iyo dadka muuminiinta ah ilahay wuxuuhi inamaa waliyukum allahu warasuuluhu waladiina aamanuu aladiina yuqiimuuna asalaata wayuutuuna azakaata wahum raakicuun waman yatawala allaha warasuulahu waladiina aamanuu faina xizb allahi hum algaalibuun ilaahay subxaanahu wa tacala ayaddaa wuxuu inoogu sheegay in qofka muuminkii cidduu ka weli dhiganaya ay tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo rasuulkiisii maxamed aha calayhi salaatu wasalaam iyo dadka muuminiinta ah sidna ilahay wuxuu inoo ballan qaadaya uu leeyahy cidda ilaahay weli ka dhigata iyo rasuulkiisii maxamed aha calayhi salaatu wasalaam iyo dadka muuminiintii ilahay wuxuu leeyahy faina xisb allahi hum alghaalibuun bimacnaa waa maxay qofkaasi wuxuu ka mid yahay xisbiga alle xisbiga allena kuwa markaa gacan sarraynaya weeyaan gaalada walaalayaal iyadoo laga weli yeeshaa waxay u qaybsantaa laba nooc nooc markaa kufriga diinta markaa lagaga baxaya nooc macsiyo ah nooca markaa kufrigaa waxaa ka mid a qofku inuu jeclaado in gaaladu markaa dadka muslimiinta ay ka gacan sarrayso oo markaan kelmadda gaaladu markaa ay socoto qofku marka sidaa markaa jacaylka noocaasi qalbigiisa uu galo wuxuu noqonaya qof ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisii ka baxay oo gaaloobay oo kufri ku dhacay ayuu noqonayaa waana ka culimmadu markaa ay tilmaamaan in badan in qofku hadduu suufta markaa gaalada uu soo galo isagoo markaa aaminsan markaa maxabo ay ka tahiyo kalgacal ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa markaa inuu ka baxaayo walaaga markaa markaa muxaramka ah ee shareecadu ay naga xarimtay ee markaa isaga diinta aan lagaga baxayn waxaa ka mid ah jaasuusnimadii qofka gaalada adduunyo yaru ka qaadanaya daraaddeed ba saas ugu noqda oo markaa jaasuusiye la yimaado waa arrin macsiyo ah oo macsiyo weyn oo kabiiro ah laakiin qofku markaa ku kufri maayo haddii aanu xalaashan waxaa kaloo ka mida tashabuhun bilkufaar qofkoo gaaladii isu eekaysiya walaagooda ka mida waxaa kaloo ka mida qofku isagoo gaaladii ammaana waxyaalaha noocaasa ee marka aynu tilmaanay masaaisha noocaasi masaa'il fara badaniba waxay ka mid yihiin waxyaalaha markaa walaaga gaalada shareecadu ay naga cajiibkaana dadka muslimiinta siba shabaabku waxa weye waxaa ku sugan had iyo jir qowlkooda iyo ficilkooda nooc tanaaquda ayaa ku sugan waxaad arkaysaa qofkii isagoo gaalada aad iyo aad u neceb haddana gaaladii markaa calaamaadkooda ay ka muuqdaan macnaa qofkii dhafooradu xiiraya gaaladii ku dayanaya xagga libaaskii xagga xiirashada hadduu garhka xiiro iyo hadduu markaa dhafoorada xiirayaba haddana waxaa laga hadda tiraa gaal hebel ka waran ama gaalada markaa walaagoodii waxaa ka waran wuxuu leeyahy gaalada markaa waa nacaya wuu necab yahay marka qofkii muuminka ah waxa waajib ku ah inuu iswaafajiye markaa ictiqaadkiisa iyo inuu iswaafajiye markaa camalkiisa oo markaa siduu ictiqaadkiisuba u necab yahay markaa gaalada camal ahaanna markaa uga hadho oo dadkii gaalada ahaa aanu ku dayanin ilaahay subxaanahu wa taala wuxuui waman yafcal cidda samaysa gaaladii bimaanaa xidhiidhisaa waman yafcal cidda samaysa daalika sidaa ee gaaladii markaa awliye ka dhigataa falaysa min allahi ilahay agtiisa kama aha fii shayin waxba kama aha ilaahay subxaanahu wa taala wuxuui illa an tattaquu inaad ka cabsataan mooyaane minhum iyaga tuqaatan cabsi oo waa masaladii markaa ikraaha haddii qofkii gaaladii uu ka boqdo inay markaa nafta ay ka jaraan oo ay dilaan ama qadca ay ku sameyn jirkiisii wax ka mida ay gooyaan ama iidaa oo dhib markaa weyn ay gaadhsiiyaan inuu markaa daahirka uu ka waafaqo oo dusha uu ka waafaqay sidoo qalbigiisu iimaan uu ku xasilan yahay tan noocaasi waa rukso markaa shareecadu marka ay ruksaysay bannaysay oo halkan ilaahay subxaanahu wa tacala uu leey la an tattaquu minhum tuqaa waa masaladii marka ikraaha waxaanaynu ku arki doonaa fii suurati annaxli ayaa ilaahay subxaanahu wa tacala uu kaga warramay ilaahay subxaanahu wa tacala uli ilaa man ukriha waqalbuhu mutmainun biliimaan ilaahay subxaanahu wa tacala leey qof markaa la qasbay isagoo markaa qalbigiisu iimaan uu ku xasilan yahay mooyaane markaa qofkaa shareecadu waxay u ruksaysay u bannaysay inuu daahirka marka ama hadal ama ficil uu la yimaado galaada gaalada markaa maadaama uu ka baqday ama inay dilaan ama inay markaa shirkiisaba meelo ka mida ay jaraan waxa shareecada u banaysay marka xalatulikrah buu qofkaasi jooga ikraahu dawaabidna waa leeyahay waxa shareecada u fasaxday u banaysay qofkii afcaal iyo aqwaal inuu la iman karo markaa bimacnaa u gaalada markaasi ugaga badbaado afcaasha iyo aqwaashana waxa laga soo reebaa waxyaala laga soo reeba waxaa ka mid a qatligii bimacnaa qofkii dili maayo si gaalada uga badbaado qof macsuum uu dhiiggiisu yahay dili maayo marka haddii la dhaha qofkan dil hala gudaaye markaa waxa wey qofkii dili maayo ilahay wuxu uhi wayuxadirukum allahu ilaahay wuxuu idinka digayaa nafsoo naftiisuu idinka digaya bimacnaa ilaahay subxaanahu wataala wuxuu idinka xarimay de waa inaad ka fogaataan ilaahay subxaanahu wataala wuxuu idinka digayaa marka naftiisa bimacnaa rabbi wuxuu idinku cabsi gelinayaa cuquubo haddaa ilaahay subxaanahu watacaala a caasida wailallaahi xagga alla ayunbu almasiiru noqodkuna ahaada qul nabi alla waxaad tidhahdaa in tukfuu haddaa ka amaqarisaan maa fii suduurikum waxa laabihiina ku sugan aw tubduuha ama aa muujisaan yaclamuhu llahu ilaahay waa ogi waxa laabtaada ku sugan haddaad shar qarsato oo sharkaasi markaa laabtaada aad ku qariso ilaahay subxaanahu wataala waa ogya sharka haddaad muujisana ilahay waa markaasaad markaad muujisaysa ilaahay og yahay ayaa haddaad qarisana ilaahay subxaanahu watacaala ogi wayaclam ilaahay wuxuu kaluu og yahay maa fi samaawaati wamaa fi lard wallahu calaa kulli shayin ilaahay shay walba qadiirun ku awood ula weeyaan yowma culimmadu waxay leeyiin yowmada waxa markaa lagu nasbiyey oo markaa ay markaa udkur ayaa lagu nasbiyey culimmada qaarkood ay yidhaahdaan culamada qaarna waxay leeyiin waxay ku tacalluqaysaa markaa wa ilallaahi almasiir ilahay xaggiisu noqodku ahaaday yowma maalin ayuu ahaaday maalintaasoo tajidu ay heli doonto kullu nafsin naf kastaaba maa camilad wixii ay qabatee min khayrin markaa khayr ah muxdaran xaal uu yahay khayrkaasi markaa ku xaadira wamaa camilad wixii ay qabatee min suu'in xumaanana tawaddu waxay jeclaanaysaa low ana baynaha wa baynahu in naftii iyo camalkaa u dhexeeya amadan gaaya ay u dhaxayso gaayadaasoo markaa baciidan durugsan mana in la kala fogeeyo oo camalkii markaa laga durkiyo oo markaa mashriq iyo maqrib lagu kala tuuro ayuu markaa uu jeclaanaya qofkii markaa xumaantii uu soo sameeyey ee laga yaabo ifka markuu xumaantaa sameeyey inuu ku farxaayey aakhire marka u yimaado wuxuu jeclaanaya in la kala fogeeyo isaga iyo xumaanta yuxadirukum ullahu ilahay wuxuu idinka digayaa nafsa naftiisu idinka digaya mana ilaahay subxaanahu wataala wuxuu idinku cabsi gelinaya ciqaabkiisa haddii ilaahay subxaanahu watacaala a caasidaan wallahu alle ra'uufun waa kuu dhibirsan bilcibaadi addoommada oo ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu markaa ugu baaqaya dee addoommadii inay ilaahay subxaanahu watacaala u toobad keenaano ay u diyaargaroobaan maadaama ilaahay uu soo celceliyay ilahay in lala kulmaayo xaggiisana loo noqonaayo acmeesheenana layna xisaabinaayo addoonka muuminka waxaa waajib ku ah alisticdaadu liliqaa'i illaah ilaahay subxaanahu watacaala la kulankiisa markaa inuu u diyaargaroobo taasaa walaalayaalina saaran halkaan ku dayno bilahi tawfiiq allahu aclam waxkam